galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan sidii aad warkaba ku maqlayseen diyaarad sida soomaali laga soo tarxiilay dalkan maraykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maanta waxaana dadkaasi loo gacangeliyey mas-uuliyiinta amniga ee dowladda dadkan lasoo tarxiilay ayaa la sheegay inay tiradoodu gaarayso ilaa iyo siddeed iyo lixdan qof kusimaha wasiirka amniga ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya uga waramay soo celinta dadkan inay imaanayaan maanta waa la socday ilaa tira wuxuu igu sheegay inay ahaayeen ilaa toddobaatan qofood waxayna ahaayeen markii koowaad maaha yimaadaan waa markii labaad oo tira intaas la-eg waxaan umalaynayaa tiradii hore u timid inay ahaayeen tirada tirada hadda timid tira ka badan oo tiradan ay yar tahay waxayna ahaayeen isfaham ay gaadeen safaaradda soomaaliya ufadhisa maraykanka iyo dowladda maraykanka iyo wasaaradda intaba ama hay-adda socdaalka midkaas rabto oo sidaas rabto u dhib yani wax heshiisa horta oo dowladda maraykanka aan la galna wasaarad ahaan inay dad soo celiyaan ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed detention ku jira ku dhibaataysnaa meesha dalbadayna inay waddankoodii dib ugu noqdaan
dhinaca kalena wasiirka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay hayso diiwaanka dadka la soo celiyey ayna la socoto xaaladda iyo sida ay ku dambeeyaan dadkaasi wasiirka ayaa sheegay in dowladdu ay arrintaasi mas-uuliyad iska saartay kuwii horoo yimidna warka xogtooda waa lahaaya hay-adda nabad sugidda ayaa wixii screening ah iyo wixii registration ah iyadaa samaynaysay waa la sameeyey qof walbana cid lagu ogyahay iyo meeshii uu ka yimid ayadoo laogyahay ayaa la daayay cid walbana yani dowladda mas-uuliyadaa naga saaran annaga inaan yani ayaga amnigoodana inaan ilaalino inaysan amni darro ka imaanina annaga ayay naga saaran tahay mas-uuliyad hay-addii nabad sugidda shaqaalaheedii baa diyaar u ahaa markay imaanayeen waxaa kaloo diyaar u ahaa hay-adda nabad sugidda oo ayadana la wareysan karo in yani wixii screening ahaa ay sameeyeen dabadeedna cid walba wixii baahideeda ah oo ay u baahan tahay wixii taakuleen ahaana diyaar meeshaas lagula ahaa cid walboo timid mas-uuliyad ayaa naga saaran dowladda soomaaliyeed mas-uuliyada ka saaran xukuumadda mas-uuliyada ka saaran
waa markii labaad ee dowladda maraykanka ay dad ka soo tarxiisho maraykanka bishii janawari ayaa maraykanka uu celiyey dad ka badan sagaashan qof oo laga soo dejiyey magaalada muqdisho haddaba waxaa inoo suura gashay inaannu waraysanno mid ka mid a dadka soomaaliyeed ee lasoo tarxiilay maanta ninkaas oo lagu magacaabo nuur maxamed maxamuud ayaa waryahayga jaamaca buulle jaamac kula xidhiiray khadka telefoonka ee muqdisho wuxuuna weydiiyey bal sida loo soo tarxiilay inuu sharaxaad ka bixiyo soo celiskeyga aniga horta wuxuu ku imaaday jamaal dhibaato dheer ayuu ku imaaday waxaan ku xidhnaa gobolka florida muddo hal sano iyo sideed bilood camal ah celiskeygana wuxuu ku imaaday dhibaato dheer waraqad soo saaraysa safaaradda soomaaliya oo ahaa travel documenti waa diidnay waxaa noola diray xabsi jeela noola diray muddo hal bilan kusoo xirnaa oo ahayd february markaan february soo dhamaystay maaj ayaa laisoo qaaday waxaa lagu soo celiyey meeshii hore ee xabsiga hore kabacdina waxaa lai keenay louisiana ma garatay dhegeystayaasha bal u sharax safarkaaga marka hore maxaa laguu xiray maraykan ku timid taas waxay noqonaya mid dheer maraykan waxaan ku imaaday waddo dheer waxaan soo socday muddo laba bilood ah oo lasoo maraayo webi bad buur dhibaatooyin aad u badan waa dareemi kartaa dhowr iyo toban waddanaa lasoo maray ani waxaan safarkeyga kasoo bilaabay south africa waxaan kusoo xijiyey adis ababa ethoobiyan soo maray tarasad ku ahay brazil ayaan kasoo degtay brazil markaa kasoo degtay brazil waxaa igu xigtay beyru beyru waxaa igu xigtay waddanka la yidhaahdo ecuador ecuador waxaa igu xigay colombia colombiana waxaa igu xigay waddanka la yidhaahdo panama panama waxaa igu xigay costariga costariga waxaa igu xigay nagragwa nagragwa waxaa igu xigay honduras honduras waxaa igu xigay guatemala guatemalana waxaa igu xigay mexico ma garatay maraykanka ayaad soo gashay maxaa lagu xiray sharciga miyaa lagu diiday ma eedeyn kale ayaa jirto maraykan ayaan soo galay waa isdhiibay waxaan kasoo galay gobolka la yidhahdo texas oo aada u taqaaniin waxaan bridgekaan soo kormaray waa maraykan ayaa isku dhiibay sharci ayaan weydiistay gobolka florida ayaa lai soo qaaday sharci waa la ii diiday inkastoo soomaalida laiska daayo waxba sharciya dhibaato ma lahayn soomaalida ila xirnay o dhan waa lasii daayay adi waxaan ku harnay labaatan camal ahayd inta kalena waa lasii daaya soomaalidana waa laiska sii daaya anaga criminalna ma ahayn dembina kama gelin ma garata maraykan marka maxaa inta kale loo sii daayey labaatankiinana loo reebtay anaga waxaa noogula daray saddex bilood waagii aan soo dhacay wiilashaasna micnaha horaa laga sii daaya markaa saddex bilood lagu dara waxaa yidhi safaaradda soomaaliya ayaa shaqo bilowday safaaradiina si xowli ayay ushaqaynaysaa dukumenti ayay soo saaraysaa dukumentigaas wuxuu soo baxay muddadii agosto ahayd twenty sixteen xilligaas oo safaaradda soomaaliya ay soo saartay waxaanu ku saxiixinay saabit cabdi maxamed ma garatay bal waxaad nooga warantaa celintiina marka meeqo qof ayaad ahaydeen hadda markii laydin soo celiyey celinteeda ani horta gobolkan ka soo baxay florida waxaa igala socotay laba iyo toban laakiin celinteena waxaa ahayn toddobaatan iyo laba qofood laba waxay ahayd kenyati toddobaatan kalena waxay ahayd soomaali waxaana ku jirta hal gabar oo soomaali ah ma garatay waa gartay marka aad leedahay kenyati maxaad ka wadaa laba wiil oo kenyati oo ayagana lasoo celiya ku jirta oo kenyan ah soomaali ma ahayn kuwaas laba wiil oo kenyan ah oo kenya lagu reebay ayaa jirta ma garata kulley dembi inay galeen aan umalaynaya waddankooda lagu soo celiyey marka soomaali kenyan ma ahan waa kenyaanka kale miya waa kenyan waa soomaali kenyan maa waa kenyan toddobaatan kalena waa soomaali caadi ah inkastoo maanta xataa shaqaaqo ee ka dhacday eelaboorka joma kenyatta waxaa ku dagaalama meesha soomaalida iyo qolada ice la dhaho oo kulliga garanaysa maraykanka nimankaas naftooda gacan maysa qaadin waxaa la diiday saxiix ee qaadaysa micnaha faro iyo indha ay qaadaysa dowladda kenya waa laga diiday ma garatay shaqa- shaqaaqadu waxay ka timid in fara laga qaado si ay dadkaasi kenya ugu soo noqon ayaha dambe miya ha ayaa dambe laakiin waa ka dagaalanay waana ka hor istaagnay anagana waxaa waaya diyaarada aan saarnayn iyo buuq iyo sawaxankii laisku soo baxay eelaboorka nimankii ice ee maraykanka ahay kadib waxay ku guulaysteen inayna dhex galaan diyaaradda juba airways oo ayayna kolley wax ka ogeyd barnaamijka dadkana soo qaado ee diyaaradda soo hoos dhigatay ayada ayaana la saaray saxiixina waa ku guulaysan inaan la ka qaadin waana soo duulna ma garatay ugu dambayntii nuur waxaad noo sharaxdaa adiga qorshahaaga muxuu yahay haddii jidkii dheeraha south africa ilaa iyo maraykan aad martay uu ku soo dhammaaday in xamar lagugu soo celiyo maxaadse iska waraysateen dadkiinii diyaaradda wada saarnaa waad dareemi kartaa qorsheyni meeshuu ahaa iyo qofkii lasoo celiyey micnaha dadka qaar waxaa waaye mustaqbalkiin hadda kulley waxaa ku ciyaaray ninkan safiirka soomaaliya oo micnaha si xun sameeyey dadka dhibaatada soo maray oo ogyahay waxa dhibaatada qarash ka baxay dadul qof ogyahay hadda wax la samayn karo ma laha meesha todobaatan qofaa lasoo celiye waxaa waaye nin walba micnaha garoonka eedan cadda international lagu daadiyey xataa waxaa xusid mudan aan ka iloobay dhalinyaro kamid ah maanta meelay aadaa xataa ma aqoonin dadka qaar muqdisho looma degno waxba ma haystaan ayagoo eelaboorka
kaasi waxa uu ahaa nuur maxamed maxamuud oo ka mid ah tiro soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho dib loogu celiyo kuwaas oo laga musaafiriyey waddanka maraykanka halkaad ka dhegaysaneyseen waa v o a waryahayga jaamac buulle jaamac ayuuna la hadlayay